Deegaanka dhuxul guduud oo ku yaal duleedka degmada Balad Caawa ayaa laga daafuray iskuul hoose iyo dhexe kaasi oo loogu talagalay inay wax ka bartaan carruurta. Xaruntan waxbarasho ayaa waxaa si isku tashi ah u dhisay bulshada deegaanka si ay u horumariyaan mustaqbalka carruurtooda. Isku-duwaha waxbarashada degmada Balad Caawa Faarax Afey Maxamed iyo qaar ka mid ah marti-sharafkii ka soo qayb galay daafurka iskuulka ayaa ka warramaya furitaanka iskuulka iyo ahmiyadda uu leeyahay.
waxaa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadsan kadibna waxaa mahadsan ummaddii intaan maantayta soo gaarsiisay ee iskuulkan oo saaka la furaya halkan tuulada dhuxul guduud primary school alxamdulillahi rabbil caalamiin dadkaas ummaddaas intaas maxaan ku rahdaa soo daraysay ayaa mahad iskale ay ka mid yihiin macallimiintii juhdi ku soo bixisay een ay ka mid yihiin wasaaradda waxbarashada ee maxaan ku rahdaa jubbaland ee annaga oo maantayta isku tashanay oo bulsho ahaan intaan maxaan ku rahdaa inta isugu tashanay intaan bilownay ay dadkii eheladahaa iyo maxaan ku rahdaa ummadda muslimka qaarkeedna ay ka qayb qaadatay waxaan mahad u celinahayaa intii iskuulkan ka qayb qaadatay iyo intaanan ka qayb qaadanba midda kale baahida kuma eka intaan waa arkaysaan iskuulkan maxaan ku rahdaa waa qolol maxaan ku rahdaa dad isku day sameeyey ay dhiseen baahida iskuulna waad garanaysaan wuxuu yahay een dhan maxaan ku rahdaa ee waxaa weeyo ee dhismo dhan nadaafad oo maxaan ku rahdaa hadday tahay musqulo dhan maxaan ku rahdaa hadday tahay ee waxaa weeyo ee qalabkii waxbarashada oo agabka waxbarashada maxaan ku rahdaa ee carruurtaas wax ku baran lahaayeen waxyaabahaasoo dhan inta badan waa naga dhammaan yihiin baahidannada marka aad bay u tiro badan tahay marka waxaan u mahad celinahayaa kow ummaddii maxaan ku rahdaa iskudaygan samaysay oo maxaan ku rahdaa dhistay iskuulkan midda labaadna waxaan u mahad celinahayaa macallimiintii ku dadaashay ayagoo carruurtan geed hoostii ugu dhigaayey maxaan ku rahdaa waxbarashadan dadaal ku sameeyey hadba heer maxaan ku rahdaa waxay noo soo gaartay saakay meeshaanaan joognaa waxaa marka ilaahay baa mahad iskale ummaddan dhammaan maxaan ku rahdaa intaas kasoo qayb qaatay ayaa mahad iskale waxaana rajaynaynaa in intaan intii ka sii badanna annagana aan dadaal samayno
waxaan ka mid ahay maamulka iskuulka dhuxun guduud xaqiiqdii waxaan aad ugu faraxsanahay sida wanaagsan maamulka tuulada iyo sidoo kale macallimiinta garbaha iyaga taagan oo maantayto aan ku sugannahay iskuulka dhuxun guduud dhexdiisa iyo xarig jarkiisii xaqiiqdii waa maalin xasuus mudan waxyaalo badan baa soo marnay waxaan ka mid ahay dadkii aasaasihii koowaad oo fikirkan ku dhashay muddo badan aan soo wadnay baaq aan dirnay oo nooga soo jawaabay iskuduwaha wasaaradda waxbarashada ugu horeeya saaxiibkay farxaan afey iyo maamulka jubbaland sidoo kale oo dhanka waxbarashada waxaan aad ugu faraxsanahay maantayto in la hirgeliyey iskuul ka dhismo tuulada dhuxun guduud oo hoos tagto degmada baled xaawe gobolka gedo maantayta waa maalin xasuus mudan ayadoo sidaasay tahay ardaydii waa arday aad u badan qolalka hadda la dhisay iyo galaasyada kuma filno waxaa weeye waa iskuulna markii la dhisayo wax walbana waxay leeyihiin bilow tallaabadii koowaada la qaaday dadkii dhammaan wax ku darsaday oo ka soo jawaabay aad baan ugu mahad celinaya ilaahay ajir iyo xasanaadna ha ka siiyo deegaanka dhuxul guduud ayaa waxaa ka jiro baahi dhanka waxbarasho ah waxaana iskuulkan uu kaalin ka qaadan doonaa horumarinta waxbarashada ardada deegaanka